أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه دونا فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله su-aasha su-aasha ku xigta sheekhana waxa uu saa-iilkani leeyahay waxaan leeyahay xanuunka gaastariga mana soomi karo intii aan dhakhtar u tegi karayena waan u tegey xalna umaan helin ilaa hadda waxaan bixiyaa buu leeyahay sheekh fideo boqol dollara oo aan abtigay u diro oo aan ku idhaahdo raashin ku iibso ee, mana ogi inuu raashinkaasi dhammaado ramadaan intaanay dhammaan iyo in kale marka ma iga ansaxaysaa fidyadaasi jazaakum allahu khayran
jawaabtu waxay tahay xanuunka qofka uu xanuunsado waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa xanuun qofku uu rajaynayo inuu ka ladnaado iyo xanuun aanu rajaynayn inuu ka ladnaado xanuunka uu rajaynayo inuu ka ladnaado waxay noqonaysaa inuu sugo ilaa intuu ladnaanayo dabeedna markuu ladnaado waa inuu qalleeyaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar xanuunka aanu rajaynayn inuu ka ladnaado aanu kana soomi karaynin aanu kana rajo qabin sida uu u badinaayo inuu ka ladnaadana aanu ka rajo qabin waxay noqonaysaa fidye ama raashin inuu ka bixiyo maalintii walba miskiin buu quudinaya hadduu markaa maalin walba miskiin quudiyo fidyadii way ka dhacday waxaana fiican maalin walba in maalinteeda la quudiyo haddii kale bisha aakhirkeeda in la quudiyaa fiican laakiin in la qadimo culammada badankoodu waa diidaan in la qadimo oo hor laga sii bixiyo maalmo aan la gaadhin taa culammada badankoodu waa diidaan marka sida fiicani waa in maalin walba maalinteeda la quudiyo haddii kale bisha aakhirkeeda waa in la quudiyaa waa miskiin iyo maalin qadarka lagu quudinayaana hadduu yahay raashin qiidhin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa mud yacni waa dhegle iyo wax yar culamada qaarna waa ka badiyeen oo waxay yidhaahdeen waa kiilo iyo qadar yar kiilo iyo laba boqoloo garaam ama wax la mid a marka intaa uu bixiyo ruuxu wuxuu noqonayaa icaamkii inuu xasilay labada wejina waxa fiican nisfu saaca أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع xadiiskaasi wuxuu ku soo aroray xajka laakiin masaakiinta kale la quudinayana isagaa looga qiyaas qaadanaya marka qadarka lagu quudinayaa wuxuu noqonayaa nisfu saac buu noqonayaa sida saxiixa ah kula yawm nisfu saac nisfu saacaasi wuxuu noqonayaa dhowr iyo soddon kiilo ayuu noqonayaa yani afartan kiilo waxaan gaadhin oo raashina ayuu noqonayaa sida afartan kiilo oo beriisa waxaan gaadhin lacagnimo in lagu bixiyo ma aha ee waa in raashin lagu bixiyaa sida qur'aankaba lagu sheegay raashinka وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan masaakiinta la siinaya waa inay kala duduwanaadaan oo maalin walba miskiin gaara waa in la siiyaa ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen culamada sidaa tidhina waxaa ka mid a asheekh ibnu cuthaymiin sida sharxulmumticaba ku sugan waxaanay deliishanayaan qiraa'ada aayadda la akhriyey wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu masaakiin oo qiraa'a sabciya ah culamo badani waxay leeyihiin miskiin keliya in la wada siiyaa waa bannaan tahay culamada sidaa ku tagtayna waxaa ka mid a shaaficiyada waxayna yidhaahdeen fidyadan maalmaha laga bixinayaa maalin waliba waa fidyo gaara markaa maalin waliba maadaama ay fidyo gaaro tahay waxay ka dhigan tahay fidyooyin kala duwan in la bixinaayo ee isku fidye maaha marka miskiin keliya waa la wada siin karaa bay yidhaahdeen yacni bishoo dhanba waxaynay kaga jawaabeen culamada sidaa ku tagtay qiraa'adaas wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu masaakiin oo qiraa'ada musxafku طacaamu miskiin ay ahayd waxay yidhaahdeen jamaca jamaca la qaabilsiiyey oo maadaama aladiina yutiiquunahu oo la soo sheegay shaksi qura aanu ahayne dad badan uu yahay طacaamu masaakiinna waxaa laga tilmaamayaa dadkii badnaa ee laga bixinaayey fidyada in waxa weeye masaakiin la siinaayo markaa jamaca jamaca la qaabilsiiyey yidhahdeen calaa kulli xaal labada qowlba waa jiraan laakiin in sha allah waxaad moodaa qowlka yani markaa saxiixi inuu yahay qowlkaa odhanaya masaakiin kala duwanna waa la siin karaa miskiin keliyana waa la wada siin karaa kaasaa kolley akhiiran raajix ila muuqda marka raashinnimo waa in lagu bixiyaa marka waxaa fiicnaan lahaa cid kale inta loo dhiibo ay raashin ku iibiyaan raashinka ciddaad doonayso dabeed markaa inay kaa siiyaan cid baad wakiilanaysaa ciddaasaad odhanaysaa raashinkii iibi dabeedna markaas abtiye u geeyo sii yacni markaas sidaas iyadaa in la sameeyo bisha aakhirkeeda in amayn la bixiyo ama in maalin walba maalinteeda la bixiyo sida fiican ee axwadka ahina waa saas iyadaa weeye haddii sidaa la sameeyo wax dhibi kuma sugna inta cid loo wakiisho layaha raashinka ku iibi dabeedna markaa ciddaasii wallahu aclam